b b c london warar kala duwan ayaa weli noo socda iminkase waxa aanu u gelaynaa dalkan britain gaar ahaan magaalada bristol ayaa xildhibaan ka tirsan xisbiga liberaalku baarlamaanka dalkan gaar ahaan aqalka odayaasha waxa uu ka hor sheegay in qeybo ka mid ah magaaladii ay xirmeen oo shaqadiiba ka istaagtay waayo buu yidhi waxaa hoos u dhacay dadkii caddaanka ahaa ee xoogsatada dabaqada dhexe ahaa magaalada joogay oo bedelkoodii waxaa galay dad soomaaliya iyo meelo kale ka soo haajiray haddaba sheekadaasi mudanahan baarlamaanka ka tirsan uu aqalka baarlamaanka ka hor yiri ayaa waxaa dabagalay oo warbixintan nooga diyaariyey cabdiraxmaan bidhaan in mukhbaarado badan albaabada loo laabo ayaa markii hore waxaa lagu eedayn jiray dhaqaale burburka kadibna kirada oo aad qaali u ahayd iminkana soomaalida ayaa lagu eedaynayaa inay ka dambeeyaan in mukhbaarado badani ay xidhmaan dalkan britain stephen williams oo ka mid ah golaha baarlamaanka ee dalkan britain lagana soo doorto magaalada bristol oo ah magaalada saddexaad ee ay soomaalidu ugu badan tahay waddankan britain ayaa sheegay in mukhbaarado badan albaabada loo laabay waayo bulshooyinka soo haajiray sida soomaalida oo aan khamriga cabin williams oo ah wasiirka arrimaha bulshada waxa uu golaha baarlamaanka u sheegay in ganacsigii mukhbaaraduhu hoos u dhacayo waayo bulshooyinka soo haajiray oo bedelay ama degay xaafadihii ay ku badnaan jireen dabaqadda muruqmaalka caddaanka ah haddaba arrintan waxay dhalisay doodo lagu falanqeeyey sababta dhabta ah ee keenay hoosudhaca ka ganacsiga khamriga saxaafadda ingiriiska oo arrintan aad u qaada dhigtay qaarkoodna ay ku eedeeyeen mudane williams inuu ku kacay fal cunsuriyo ku dheehan tahay ayaa caddaysay in arrimaha ugu waaweyn ee hoosudhacani ku yimid ay ka mid yihiin dhaqaalo burburkii laba kun iyo sagaalkii dukaamada ganacsiga ballaadhan ee loo yaqaano subermarketka oo iibiye khamri jaban iyo habnololeedka bulshada oo isbedelay taa waxaa dheer joojinta sigaarka markii sigaarka laga mamnuucay in mukhbaaradaha lagu cabo oo keentay in dad badan ay guryahooda ku caweeyaan halkii ay mukhbaaradaha ka tegi jireen radaha oo qayb laxaadlaha ka soo qaatay horumarka iyo dhaqaalaha bulshada britishka ah ayay tiradooda hoos usii dhacaysaa warbixinno ay dhowaan soo saartay british beer and bob association qolada la yidhaahdo waa ururka ay leeyihiin mukhbaaraduhuye waxa ay sheegeen in wiig kasta ama usbuuc kastaba la xidho saddex iyo toban mukhbaaradood oo dhaqaale daro ay soo waajahday
waa tahay haddaba jaaliyadda soomaalida ee magaalada bristol maxay kala socdaan sheekadan sideese u arkaan in wax laga saaray degaankii inay la wareegeen iyo hoos u dhaca ku yimid meelihii khamriga laga cabi jiray oo dadkii iibsan jiray layidhi iyagiibaa bedelay oo magaaladii bristol meelo badan ka soo galay cabdiraxmaan bidhaan lafaahintiisa ayaa su-aashaas iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyey cabdi cumar boobe oo ah madaxa jaaliyadda soomaalida ee magaalada walahi niyow xidhiidh xumo ilaa iminka ma aragno kolley mediaha iyo social mediaha xaggii facebook iyo war arkaysaa marka warbixin ku saabsan soomaalidaba lasoo qoro inay dad badani comment aada u qaldan ka sameeyaan marka commentadaasina badanaa kama yimaadaan dadka loo qaldan waxaad iiga warantaa xaafadahan soomaalidu ay ku badan tahay bristol meelo badan oo khamriga lagu cabi jiray ayaa xidhmay miyaa iminka intaa ogtiin idinku wallahi deter koofka cabdow mar haddaanaan meeshii shuqul ku lahayn ma hayn karno laakiin miidiyuhu waxa uu sheegaya waxa saxaafadda ku qoran ayaan kaaga warrami karaa waxaana caddaynaya in waddanka dhammaantii uu hoos u dhacay oo meelaha qaar waxay sheegayaan warbixinada qaar wiil walba inay xidhmaan saddex iyo toban waan gartay waan gartay cabdo iiga waran xaggan iminka soomaalida qaadkii baa laga joojiyey maxay bulshada saameyn intelegb qaadkaa la joojiyay imika ku yeeshay reer bristol wallahi waxay qaadanaysaa bal in iminka malaha waa ilaa lix bilood waxay noqon doontaa bal inaynu eegno bal sanad kadib waayo qorshayaal lagu jiheeya ma jirto qaarkood way iska joogaan intii markii horeba shaqo tagi jirtay way iska shaqo tagtaa wadankuna weli dhaqaala burburkii wuu yaalaa waxaad iiga warantaa cabdi cumar boobe waxaad iiga warantaa idinka baryahan aad baa saxaafadda ugu jirtaan dadkii reer bristol hadday tahay qoladii dhallinyarada ahayd hadday tahay arrimahan khamriga hadday tahay arrimo kale sidee baad dareemaysaan jaaliyad ahaan jaaliyadda bristol ee soomaalidii wallahi cabdiraxmaan waa runtaa laakiin markay arrin soo kordhabaa iminka habeen dhawood waxaanu qabanay doob waxbarashada ah si aanu u eegno bal markay noqoto faldambeyeedyada ay dhalinyarada galaan waxa sababa marka communitigii waxaa moodaa inuu iminka soo jeesanayo oo isku imanayo lagana wada shaqeynayo laisla fahmay war siyaasadda waa halkeeda nin walba xaq buu uleeyahay fikirkiisa siyaasiga laakiin in arrimihii magaalada wax laga wada qabto taasaana iminka ay dadku u wada diyaar yihiin intaananu ka warqabo
cabdi cumar boobe ee madaxa jaaliyadda soomaalida ee magaalada bristol ee dalka britain oo u waramayey cabdiraxmaan bidhaan halkani waa b b c london waa tahay eh, xagga kenyana aan u noqdo gaar ahaan gobolka waqooyi bari oo macallimiinta soomaalida ee reer kenya oo wax ka dhiga eh, dugsiyada gobolka waqooyi bari tiradoodu ay aada u yar tahay waxaana ay ka cabanayaan culayska faraha badan ee iminka saaran iyo baahida macallimiinta ee dugsiyada gobolka ka jirta taasi waxay ka dambeysay markii macallimiinta kenya ee soomaalida aan ahayn ee gobolkaasi ka shaqayn jirtay ay gobolkii iyo deegaanadaba isaga soo baxeen iyadoo ka cabanaya amni darro dhacday markii dhowraro waraaro isdaba joogah ay dhaceen oo dad fara badan lagu laayay oo weliba qaarkood la sheegay in loo xushay in ay yihiin dad kenya u dhashay hase ahaatee aan soomaali ahayn haddaba wariyaha b b c da bashkas jug soo dhacay ayaa arrintaasi culayskeeda baaritaan ku sameeyey dabeetana warbixintan noo soo diray
waa iskuulka hoose dhexe ee d e b magaalada mandheera iskuulkan oo ah iskuulka ugu ardayda badan degmadan mandheera ayaa ilaa wakhtigan macallimiinta ka kala yimaadeen